bismilah aad umahadsan tahay maanta golaha wasiiradu waxay ansixiyeen laba sharci oo muhiim ahaa oo run ahaantii qaranka muhiim u ahaa sharciga koobaad wuxuu ahaa sharciga dhismaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya oo horey uga tirsanaan jirtay ciidanka booliiska soomaaliyeed deetana laga dhigay wax ka tirsan wasaaradda amniga horey waxay ugu shaqayn jirtay xeer maanta waxaa golaha wasiiradu marsiiyeen sharcigeedii wuxuuna mari doonaa golayaasha kale ee dhiman haddii aala yidhaahdo waxaan rajaynaynaa haddii uu sharcigaasi ka gudbo golayaasha kale inuu wax badan oo horumarin ah ay sabab noqon doonto waajibaadka hay-addu ay leedahana u fudayn doonto haddii aala yidhaahdo sharciga labaadna wuxuu ahaa sharciga socdaalka dalka lixdan iyo saddexdii ayuu ahaa xeerkiisana lixdan iyo lixdii la sameeyey waa garan kartaa marka sharci xilligaas la sameeyey oo xaaladahaad aragtay qaabkii dowladnimadu isbedelay xaalada cusub ay dalka kusoo kordheen xuquuq badan oo xilligaas aan jirin ay maarata caalamka kusoo kordheen sharciyadii qaxootiyada iyo heshiisyada qaxootiga iyo waxyaabihii xuquuqul insaalka iyo la xiriir oo dhan ay ka dambeeyeen maanta sharciga ay golaha wasiiradu sharciga socdaalka ee golaha wasiiradu ansixiyeen dhammaan waxaa ku jira waxalaali wixii kii hor ka maqnaa oo ugu badan xuquuqda insaanka iyo xuquuqda qaxootigu uu leeyahay iyo sugsocodka iyo xaaladaha amniga dhammaan ayaa ku jira waxaan rajaynaynaa isagana inuu tegi doono golayaasha kale ee dowladda oo aan rajaynayna iyaguna inay gudbiyaan baahi weyn ayaana loo qaba run ahaantii sababtoo ah dhinaca xaaladaha amniga ee caalamka kusoo kordhay hadda isku socodka oo sidii hore ka ballaaran soomaaliya oo maaragtay markii horeta ahayd dowlad maaragtay militariga ka jirta oo aada u xadidna socodka oo hadda aada socodkeedu u badan yahay waxaa soo kordhay socdaallo sharci darro ah oo maaragtay iyaguna caalamku soo kordhay gaar ahaan geeska africa waxaasoo dhan sharcigaas ayaa lagu nadaamin doonaa haddii ala yidhaahdo aad iyo aadaan ugu faraxsanahay maanta tilaabada golaha wasiiradu ay ku ansixiyeen labada sharci ee muhiimka ah